yaa ka quudsiyo sana cunay inuu sheegay mise waa mise riwaayatay in la qabo su-aashu waxay ku saabsan tahay haddii uu ruuxu arko ruux is-ilaawey oo cunaya ama cabbaayuu arkay ruuxu waa soomanaa dabeedna isagoo cunayaa la arkay sida xaaladdiisa ka muuqatana ilowshiye inay u dhacday baa markaa la garanaya ma la baraarujinayaa oo ma la xasuusinayaa soomtii oo kadaa ma lagu odhanaya mise waa loo daynayaa laga duulin maayo taas iyadaa jawaabteedu waxay tahay waa la baraarujinaya waa loo sheegaya waayo nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan kii idin ka mid ee arka shay munkara oo shareecada khilaafsan gacanta ha ku bedelo hadduu kari kari waayo afka ha ku bedelo hadduu kari kari waayona qalbiga ha ka naco shaygana waa munkar qofku macduur ha ahaado oo dembi yaanu ku qabin laakiin waa munkar waa mukhaalif lisharci macduur inuu yahay waa shay kale marka waa loo sheegaya waa la baraarujinaya ta kale nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam inamaa ana bashar ansaa kama tansawun faida nasiitu fadakiruuni salaadaana xadiis ku saabsanaa anigu bini aadam baan ahay la mid ah waxaan wax u ilaawaa sidaa u ilowdaan oo kalean wax u ilaawaa faidaa nasiitu fadakiruuni markaa wax ilaawo ixasuusiya dee salaaddii sidaa uu nebigu ka yidhi ixasuusiya soonkana loo xasuusinayaa ciddii ilowda yani saas yadaa wy ilowshiyahana waxa ugu badan ee ku sugan waa inuu qofku macduur yahay oo loo cudur daarayo cidda loo cudur daarayna ka ilaaway oo keliya maaha kii jaahilkaa laftiisa waa loo cudur daaray waa macduur haddaanu waxa garanayn haddana la odhan maayo waa macduure iska daaya jahligiisaa ku sugnaadee waa la barayaa irjic fasalli fa inaka lam tusalli marka waxaa weeye sida saxda ahi waa in loo sheego la baraarujiyo saas yada aweeye qofka is-ilaawey ee wax cunaaya wax cabbaaya waylayaa ka daa meelad soomanayn inta uu afka markaa ku hayana ha tufo dabeed soonkiisa waa waasaxay wallahu aclam